xaaraam yahay sababta iyo cillada loo diidayna rasuulka sala allahu alay wasalam ayaa inoo sheegay waxaa rasuulku inoo tilmaamay haddii nin iyo gabadh aan maxram isu ahayn iyo xaastoona ay meel ku gooni noqdaan ka ku saddexda noqonayaa inuu yahay ashaydaan shaydaankuna waynu ogsoonnahay annahu yuzayinu lahum almacsiyata wa yadcuuhum ila alfaaxisha dadka inuu macsiyada u qurxinayo faaxishadana waxa weeyaan uu ugu baaqayo marka waa taxriimu alkhalwa bilmar'ati alajanabiya waa min baabi taxriimi alwasaa'il almufdiyati ila alfawaaxish wa min baabi saddi daraa'ic almu'adiyati ila almuxaramaat waxa weeyaan wasaa'isha ama waddooyinka dadka xaaraanta gaadhsiinaya ayaa alkhalwatu bilmar'ati alajanabiya ay ka mid tahay oo zina ayay sabab u noqonaysaa sidaasi awgeed ayaa la mamnuucay waa daraa'icda iyo waddooyinka dadka sharku uu ka soo galo sidaasi awgeed baa albaabadeeda la xidhay faa'idada labaad tantafi alkhulwatu khulwadii waxay meesha kaga baxaysaa bilmar'ati alajanabiya gabadha ninka ajanabikaa uu la khalwoonayey biwujuudi maxramin aw zawjin haddii uu maxramkeedii la joogo oo inanta haddii walaalkeed uu la joogo ama aabbaheed ama adeerkeed ama abtigeed kuwa maxaarimta u ah yacnaa nin kale oo ajanabi ka ahy hadduu la joogo khalwo noqon mayso waxaa shardi ahuun inaanu ikhtilaadna dhicin oo aan la isdhex gelin iyaduna ay xijaaban tahay oo si dhammaystiran ay u asturan tahay haddii gabadha ninkeedu uu la joogana joogitaanka uu nin kale la joogaa khulwo noqon mayso dee khulwadu waxay ahayd alinfiraad la gooni noqosha ayay ahayd kadaalika haddii dumarku ay mid ka badan yihiin oo laba dumaraa yihiin ama saddex dumaraa yihiin joogitaanka ninkuu la joogo isagoon dhex gelin khalwo noqon mayso sidaasoo kale laba nin haddii gabadh qura ay u galaan ama saddex nin gabadh qura ay u galaan iyadoo fitno laga aami yahay gabadhuna ay tahay mid xijaaban ikhtilaad iyo isdhexgalla aanu jirin taasuna khalwo noqon mayso waayo khalwadu waxay dahay alinfiraad infiraad arajul bilmar'ati alajanabiya faa'iidada saddexaad laa yajuusu uma bannaan waxaa markaa taasina ay noo tilmaamaysaa islaamku sida uu ugu dadaalay cadaaladda oo ictaa'u kulli dii xaqin xaqa mid walba xaqiisa in la siiyo waxaa la idhaahda dulmiga iyo xaqdarradana islaamku sida dadkiisa uu uga fogeeyey ilaa laga soo gaadhsiiyo in lagu hi labadaada lugood u cadaalad samee ilaa uu rasuulku inoo tilmaamay sala allahu alay wasalam yowma alqiyaama labadii neef ee adhiga ahaa ee ishirdiyey ee midna uu seenyada ahaa mid aan geesa lahayn midna uu geesaha lahaa in maalinta qiyaame loo xaqsoori doono oo tii geesaha la-aydata kala hirdiday loo qisaasi doono hadda mukallafiin ma aha oo la cadaabi maayo jannana la geyn maayo marka loo cadaalad sameeyo ciid bay ku noqonayaan laakiin waxaa allah subxaana wa tacaala sifaadkiisa ka mid ah inaanu cidna dulmiin cidna xaqeeda ka duudsiin faaida saddexaad kullu hay-atin qaab kasta oo tukhriju linsaan qofkii ka saaraysa can almishyati almuctadila socodkii ahaa socod dhexdhexaad ah hayru jaa'izatin waa mid aan bannaanayn oo qofku haddii uu kab qura xidhu is yidhaahda ku socoto inaan loo ogolayn maxram la-aan inay safarto xajkii ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu diiday gabadhu inay u socdaasho iyadoo maxramaanu la socon oo ninkeedii ayaa jihaadka uu ka reebay si uu ula soo waxa weeyaan xajiyo maxram uu ugu noqdo marka maxaad u malaynaysaa safarada kale ee siyaaxada iyo dalxiiska looga jeedo amaba se ganacsi gabadhu ay ku jirta iyo baayac mushtar waa ka mudan yihiin xajka in gabadha loo diido oo la yidhaahdo ma socdaali kartid haddaanu maxram kula socon laa yajuusu lilmar'ati an tusaafira min gayri maxram walow kaanat muriidatan lilxaj waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam tii xajka u baxaysay ayaa ninkeedii amar uu ku siiyey inuu raaco maxram uu u noqdo ta labaad rasuulku sala allahu alay wasalam markuu yidhi gabadhi ma safri karto yacni ma socdaali karto masaafo curfi aan safar loo yaqaano inuu maxram la socdo ama ninkeedii la socdo mooyaane rasuulku safarkaasi ma kala qaadqaadin uma odhan safarkii hadday xaj u socdaalayso ama silata raxim ay u socdaalayso ama ay u socdaalayso lialabi alcilm waa iska socdaali kartaa ma odhan rasuulku bal rasuulku sala allahu alay wasalam si guud buu arrintaasi u nahiyey daruura oo timaada mooyaane gabadha uma bannaana inay maxram la'aan socdaasho wadaruuratu tuqadaru biqadariha waxa daruuro noqonayana waa in la garto faa'idada afraad laa farqa fii dalik farqi uma dhexeeyo diidistaa gabadhii loo diiday inay socdaasho maxram la'aan bayna alkabiirati gabadhii weynayd washaabati iyo tii dhalinyarta ahayd lianna anabiya sala allahu alay wasalam lam yastafsil waayo rasuulku ninkaa kuma odhan gabadhaadu ma islaam weyn baa ma gabadh dhalinyaraabaa haddii gabadha weyn islaamta weyn iyo ta dhalinyartii ay kala xukum yihiin oo ta weyn ay u bannaan tahay inay bilaa maxram iska socdaasho ta dhalinyartaana aanay u bannaanayn rasuulku waa weydiin lahaa hadday kala xukum duwan yihiin wuxuu odhan lahaa gabadhaadu ma islaam weyn baa hadduu yidhaa haa wuxuu odhan lahaa iska jihaadkaaga iska tag islaamta weyn waa iska socdaali kartaay hadduu yidhaha waa ina yarna wuxuu odhan lahaa raac laakiin rasuulku maba weydiin waxaana ka mid a qawaacidda usuuliga ah ahlcilmigu ay sheegaan tarku listifsaal fii xikaayati alxaal yunazalu tarku listifsaal fii xikaayati alxaal yunazalu manzilata alcumuum fi lmaqaal haddii arrin dhowr weji ixtimaasha oo laba siyoodoo kale xukun duwan u dhici karta aanu rasuulku weydiin ciddii arrintaasi ay ku tacalluqaysay macnaheedu waxa uu noqonayaa arrintaasi calaa cumuumihaa baa lagu qaadayaa oo kala qaadis ma leh marka tii weynayd iyo tii yaraydba waa isku mid sababta loo diiday gabadhu inay maxram la'aan socdaasha waxay tahay awalan khawfan calayha min alfitna wa min di'aabi arijaal gabadhii fitna looga baqanaya kuwa ragga ka mid ee yeyda ah ee sharwadayaasha ah ayaa looga baqanayaa maxramkeedu kuwaasuu yurta ka guraya bimacnaa uu ka ilaalinaya ta kale gabadhii waxay u baahan tahay marka ay socdaasho waa bani aadam jilicsan oo ragga aan la mid ahayn cid kaalmayso oo saaciddo ayay u baahan tahay meelo badan baanay kori karin meelo badan baanay geli karin dad fara badan baanay la hadli karin marka xaajeedkeeda iyo baahiyaheeda inta safarka ay ku jirto cid u dhammaysa ayaa gabadhii ay u baahanta marka islaamta weyn lafteeda fitno loogama aamin aha walikulli saaqitatin laaqita sida imaamu nawowi fii sharxi muslim uu ku yidhi ragga waxaa ka mid ah kuwa akhlaaq xumada iyo diin darrada iyo dhaqan xumadu ay ka gaadhay islaamta ilka hala inaanay dhaaf ahayn marka lama odhanayo islaamta weyn cidiba xaggeeda soo eegi mayse maxaa maxram looga shardiya la odhan maayo bal waxa uu noo sheegay axadulikhwa inagoo xadiidkan sharaxayna fii darsi saxiixi muslim nin baa wuxuu ihi ka mid ahaa askartii dulmiga badnayd ayaa islaam weyn isku taaray markaasaa islaamtii weyneed waxay tidhi alla hooya miyaanad i arkahayn waan ilkala-a ahay markaasuu yihi ilkala-aantaada aniguma hilib baan ku siinaya ama ilka la ama ilkaha lahaani anu ilkahaaga yani nin hilib ku siinaya anigu mayhi buu yidhi marka mithaalkaasi waaqiciga ahi hadalka imaamu nawowi raximah llahu tacaala ayuu u markhaati furaya walinsaan laa yu'manu calayhi alfitna mahma balaga min aliimaani waddiin wamahma balaga min alcumri wasin qofka bani aadamka fitna marnaba loogama aamin noqon karo qof la odhan karo jaawasa alqantara biriishkii fitnada waa ka gudba waa ka tallaabay ma jiro inkastoo diin iyo iimaan heer sare uu ka gaadho inkastoo da'diisu ay weynaato cumrigiisana uu horu maro faa'idada shanaad aljihaadu fardu kifaaya jihaadku waa fardu kifaaya bimacnaa idaa qaama bihi man taquumu bihi alkifaaya saqata can ilbaaqiin jihaadka in ku filan oo muslimiinta ka midii haddii ay la yimaadaan oo ay ku qumaan intii kale faralku waa ka dhacaya fardulkifaaya marka le macnuhu waa sidaas waana sida jamaahiiru lculamaa ay ku tegeen adilo badanna masaladaasi waa leedahay xadiidkana adilada ayuu ka mid yihi waayo jihaadku hadduu yahay fardu cayn rasuulku sala allahu aleyh wasalam ninkan jihaadka kama reebeen oo maxram kale ayaa gabadha loo raadin lahaa oo raaca ama iyadaaba safarka laga joojin lahaa oo la odhan lahaa sug inta ninkaagu inta ninkaagu uu soo noqonayo sug ayaa la odhan lahaa marka mar haddii ninkii jihaadkii laga joojiyey si gabadhiisa xajiyeysa maxram uu ugu noqdo taasi waxay tilmaamaysaa jihaadku inuu yahay fardu kifaaya wayajuusu lilimaani an yadana lilimaami an ya'dana liman shaa an yatakhallafa can iljihaad imaamka hogaamiyaha muslimiinta xaakimkooda iyo taliyahooda waxaa u bannaan qofka uu u arko in uu munaasib ku yahay ama baahidiisu ay keensatay inuu jihaadka ka hadho inuu u idmo ka hadhitaanka jihaadka qofku u arko xaajo awgeed inuu jihaadka uga hadhayo inuu u idmo ayaa u bannaan xaakimka rasuulku ninkan wuxuu u idmay jihaadkaa lagu qoray inuu ka hadho intaliq faxuja maca imra'ati kabuul sababtu ugu idmana waxay tahi waa xaajada baahida haysatay oo ah gabadhiisii ama xaaskiisii inay u baahan tahay cid safarkaa la gasho maxram u noqoto can cuqbata bni caamir markaa waxaa la idhaha khalwado fitnadeedu aada bay u fara badan tahay beledkeennana aada bay ugu fara badan tahay waxaad arkaysaa habeenkii iyo magaaladeennan aynu degannahay marka aada gurigaaga kusii socoto ama meel kaleba gidaar kasta waxaa laga yaabaa inaad aragto inan iyo inan wada fadhiya ama meelahaasi wada taagan marka arrinta noocaasee xaaraantaa markii la dayn waayey dhiidar xabaalo qodaa qurun buu uga dhaadhacaay qurun baa looga dhaadhacay waataa maalin walba ilmo yar meelaha lagu soo tuurayo oo ibnu zina ah oo habli ay xumaanayaan oo inamadii werwer ay ku dambaynayaan marka inantii uu ka ag tegi waayo uu la khalwoonayey intay xumaani ka gaadho hadhow toole loo qabsado marka ilaahay subxaana wa tacaala dhallinyartu ha ka baqdaan hana ogaadaan waxa ay meesha ugu gooni noqdeen waa xishood dadka ay kala xishoonayaan hadallada ay isleeyihin dadku inay maqlaan ama afaaciishaasi ay samaynayaan dadku inay arkaan marka ha ogaadaan inuu ilaahay ka xishoodka noocaasiya u mudan yahay ilaahay ha ka xishoodaan siday bani aadamka uga xishoonayaan si ka badan ilaahay ha ka baqdaan subxaana wa tacaala sida bani aadamka ay uga baqanayaan si waxa weeyaan ka badan allahu axaqu an yustaxyaa minhu ilaahay baa u mudan in laga xishooda buu ihi rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim xadiidka koob iyo tobnaad can cuqbata ibni caamirin ana rasuula allahi sala allau alay wasalama qaala wuxuu yidhi iyaakum ee waxadirukum waxaan idinka digayaa wadukhuula u gelitaanka cala annisaa dumarka loo galo ay calaa wajhi alkhalwa ugelitaankaasi oo ah in gabadhii ninku iyadoo kelideeda uu u galo oo u la khalwoodo fa qaala rajulu nin baa wuxu uhi min alansaari ansaarta ka mid a yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow afara'ayta ka waran alxamwa afara'ayta ka waran alxamwa dumaashigii ka waran qaala wuxuu uhi rasuulku sala allahu alayh wasalam alxamwu dumaashigu almowtu isaga ayaaba geeridiiya dhimashadiiba isaga ayaa ah muttafaqu calayh gariib alxadiid iyaaku macnaheedu macnaheedu waa ixdaru ka digtoonaada alxamwuna waa qariibu zawj waa ninka ragga ay qaraabada yihiin ka akhiihi sida walaalkii wabni akhiihi iyo ka walaalkii uu dhalay adeerka u yahay wabni camihi iyo ka ayna adeerka yihiin laakiin soo geli maayo aabbihii iyo inankiisu yaa garanay sababta aanay usoo gelayn abuuhu wa ibnuhu nacam ma bannaan tahay aabbahaa inuu xaaskaaga la khalwoodo la gooni noqdo ama inankaaga ad dhashays aanay hooyada u ahayn ee aayada ay u tahay haye maxram buu yihi صaxiix yani abuuka maxramu lizawjatik aabbahaa xaaskaaga maxram buu yihi sida aabbahaa uu yahay oo kale cafwan sida aabbaheed u yahay oo kale ayuu aabbahaana u yahay xagga maxramnimada inankaaguna waa sidaas oo kale inankaaga xaas kale ay kuu dhashay marka alxamu marka lena qariibu zawj aabbihii iyo inankiisii soo geli maayaan waa raggii kale ninkaa qaraabada ahaayeen walaalkii inanku adeerka u ahaa ku abtiga u ahaa in adeerkii in abtigii wahaakada kuwaasi ayaa looga jeeda alxamu addukhuulu cala annisaa markuu leeyahy rasuulku waxaa looga jeedaa alajanabiyaat dumarka ajanabiga idinka ee dumarkii oo dhan ma aha oo dee xaaskaagii uma geli kartid ma aha xadiidka macnihiisu dumarkii maxaarimtaada ahaa uma geli kartidna ma aha xadiidka macnihiisu calaa wajhi alkhalwati bihinna marka laleeyahay ha u gelinana dumarkii totaliba in loo galo in la mamnuucay ma aha ee macnaheedu waa ha la khalwoonina oo ninku gabadh aan zawjo u ahayn maxramna aanu ahayn yaanu la gooni noqonin xadiidka macnihiisu waa sidaa fawaa'id alxadiid qariibu zawj ninka ninka ay qaraabada yihiin ajanabiyun cala azawja ninka xaaskiisii ajanabi buu ka yihi aabbihii iyo inankiisa mooyaane arrinta noocaasi waxaynu u baraarujinaynaa dadkeenu umaba haystaan macnaa ninka walaalkii iyo in adeerkii iyo inanku abtiga iyo ka adeerka u yahay ka in abtiga iyo inay ka habar wadaagga yihiin raggaasi gabadhiisa inay ajanabi ka yihiin dadkeenu umaba haystaanba yacni waaba la yaabayaanba gabadhu hadday kuwaa ka xijaabato amabase gacanta markay usoo fidiyaan musaafaxada iyo gacan qaadka ay ka aqbali weydo waaba la yaabayaan ama khalwada ay ka diido ay tidhaahdo guriga keliday baa jooga oo haddii dee aada soo gasho khalway noqonaysaa iska noqo dadku waa la yaabayaan arrintaasina waxay ka dhalatay jahliga dadka haysta diintii ilaahay subxaana wa tacaala baan war loo haynin kuwa ogna arrintaasi waxa ay ka dhalatay itibaacu lhawa waa fududaysi ilaahay xuduuddiisi iyo sharcigiisii dadku ay fududaysteen marka waa muhim in la ogaado ragga gabadha dumaashiga u ah ee ninka ay walaalayihiin ama ilmaadeerkayiin ama ilmaabtiga ama habar wadaagga iyo kuwaasi kuwa ay dhaleenba gabadha ajanabi inay ka yihiin oo raggaa kale ay ula mid yihiin waa in la ogaado wey oo xaaraan ay tahay gabadha inay musaafixeeyaan ay gacan qaadaan ama ay la khalwoodaan oo meel ay kula gooni noqdaan faa'idada labaad taxriimu alkhalwati bilajanabiya waa masaladii xadiidka hore aynu kaga soo hadalnay oo ninku gabadh ajanabi kaa bimacnaa aan maxram iyo zawje midnaba u ahayn inuu meel kula gooni noqdaa waa xaaraan faa'idada saddexaad alfitnatu fitnadu qad taati inay ka timaaddo ayaa dhici karta weliba in badan qad taati inay ka timaaddaa dhici karta min qariibi zawj ninka ragga ay qaraabada yihiin xaggooda akthara min gayrihi weliba sida dadka kale xaggooda ay uga imanayso si ka fara badan liannahu yajlisu macaha maxaa yeelay ninkaasi gabadha ninkeeda ay qaraabada yihiin waa uu iskala fadhiisanaya wa yuxaadithuhaa waa iskala sheekaysanaya wa yuxasinu laha alkalaama hadalkana waa u qurxinaya iyaduna waxay is leedahay waa ninkaaga walaalkii waa ki yaraayo adeerka u ahaa waa ki yaraayo abtiga u ahaa waa inaabtigii waa habar wadaagii oo sida ragga kale ay isaga ilaaliso isaga ilaalin mayso haye walaal soo dhawow oo soo fadhiiso deetana sheeka xariiro macaan buu u saarayaa dabeetana fitna ka dambaynaysa fitna iyo waxaan loo bogin oon la mahadin ayaa ka dambaynaya sidaasi awgeed baa rasuulku sala allau alay wasalam wuxuu yidhi markii la yidhi bal raggii kala garanaye ninka ay ninka qaraabada yihiin ka waran xaaskiisii ma u geli karaa rasuulku isagaaba ugu daran buu yidhi wuxuu idhi alxamu almowt waaba geeriba ana waa dhimasho waa dhimasho maxaa halkan rasuulku sal ly slam uu uga jeedaa waxaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen bimacnaa wuxuu sababayaa gelitaankiisu wuxuu sabab noqonayaa gabadhaas inay dhimato oo talow sidee bay u dhimanaysaa gelitaankiisu wuxuu sabab u noqonayaa inay zina ku dhacaan hadday zina ku dhacaanna ilay gabadh xaas labay ahayde waxay noqonaysaa in la rajmiyo o dhagax lagu dilo marka alxamu lmowt macnaheedu waa taa waxaa kaloo ahlucilmiga qaarkood a alxamu lmowt macnaheedu waxa weeye geerida ayaa dhaanta oo geerida waxaa laga yaaba dhibaatooyinka adduunyo inay kaaga raaxayso a ilaahay hortii aad wax wanaagsan aad kala kulantid laakiin gelitaanka ninku uu gabadha u galo ee uu la gooni noqdo gabadha ninkeeda ay qaraabada yihiin arrinta noocaasi iyadu waa dhimasho waa gar iyo mag la-aan waa dhimasho aan waxa weeyaan raaxa aanay ka dambayn sidaa weeyaan xadiidka macnihiisu faa'idada afraad altaxdiiru ka digista laga digayo min fitnati nisa fitnada dumarka oo gabadhii inay safarto maxram la-aan maxaa loo diiday inay iyada la fitneeyo ama iyadu ay wax fitnayso rag ay fitnayso ayaa laga hortegaya maxaa loo diiday nin inuu gabadhii meel kula gooni noqdo inuu isagu fitnoobo oo iyadu ay fitnayso ama isaguba gabadhii uu fitneeyo oo isagu gabadhii waxa weeyaan uu ku fitnoobo ama iyadu ay ku fitnowdo ayaa laga hortegaya rasuulkuna wuxuu yihi sal alay wasalam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa aniga dabaday kama tegin fitno ragga kaga daran dumarka yani fitnat nisa wa fitna shadiida oo rasuulku wuxuu tilmaamay dumarku inay yihiin kama fi saxiixayn naaqisaatu caqli wa diin lakin ma ra'aytu wuxuu ihi rasuulku min naaqisaati caqli wa diinin adhaba lilubi arajuli alxaazimi min ixdaa kuna dumarow la yaab baad leedihi maan arag dumarka kuwo diintooda iyo caqligoodaba nuqsaani ay ku jirto oo lamida iyaga oo haddana ka tagsiin badan ka bedelitaan badan ka jee jiidasho badan ninka go-aanka leh caqligiisa macanaa gabadhii waxa weeyaan oo nuqsaan diineed iyo mid caqli lagu sheegay ayaa waxaa u imanaya nin guurti ah oo caqli lagu yaqaaniyo raganimo iyo go-aan markaasay daqiiqada ku kala jeedinaysaa gebigiisiiba waa kuwa yidhaahda waxa weeyaan soomaalidu waa ka maahmaaheenoo awr awr wada iyo nin gabadi wadaa toona kaama baydhaan axmedow saasa ma ahayn axmedow geedi maamaadu saas sax ku timiya awr awr wada iyo nin gabadi wadaa toona kaama baydhaan sax markaa maahmaadaasi waxa ay ka turjumaysaa bimacnaa in dumarku ay yihiin kuwa ragga bedela oo ninka hadday kugu soo baxeeyaan waa luqada imika la isticmaale ay kugu soo jeediyaan ay kugu soo ridaan waxa weeye cardaaduqaha ayuu kaa dhigayaa kaa baydhi maayo marka maadaama caqliga ragga sidaas ay u bedelaan go-aankoodana ay u bedelaan oo ay kala jeediyaan fitnadoodu waa daran tahay buu rasuulku sal ly sl marka waa in la iska ilaaliyo innagana waddankeenna ama dhaqankeenna marka la eego xagga la dhaqanka dumarka marka la eego waa dhaqan aad iyo aad u liita oo diinta aad iyo aada uga fog ninkuu gabadh aan maxram u ahayn xaaskiisiina aan ahayn ayuu labada jeeniba u dhiibaya jeenyaha layta saaraya macnaa waxaan uga jeedaa musaafaxo musaafaxu kaga dhag siinaya dhag bal waxaaba laga yaaba dhunkasho inuu raaciyo hadda wax alaala wax ka dhexeeya ma jiro laa maxramiya walaa zawjiya waxaa laga yaabaa inanta sidaa loo gacan qaadaya aabaheed inuu arko ama ninkeedii inuu arkayo laakin laysat cindahu hayra huwa dayuuth hayre waxa la yidhaha ma hinaasa maba lahaba oo ma odhanayo war xaaskayga maxaa kuu geeyey saad u taabatay ama inantayda maxaad u taabatay ama walaashay saad u gacan qaaday nin odhanayaa ma jiro waa iska caadi yadxak waa iska qoslaya isaguna oo iyadu markay musaafaxayso kadib ayuu isaguna ninkii gacan qaadaya wa kadalika khalwadii yacni in inantiisii ama walaashii inuu nin la gooni noqdo wax dhooba uma arko ninka halkan waxa weeyaan ku nooli kadalika ikhtilaadka waxba looma arko waxaad arkaysaa basaskeennan imika iyadoo waxa weeyaan kuraasi dumarku ay fadhiisan karaan oo banaani baskii ay jirto ayaa gabadhu kursi laba nin barhtankooda ay fadhiisanaysa waxba wax dhiba uma aragto in labadaa nin midba dhin midba dhinaca ay saarto midna midigta ay saarto midna bidixa ay saarto maa taraa ayi darar yacni wax ceeba uma aragto ninkuna isagoo meel bannaan helaya ayuu gabadh kursi ku fadhida dhinaca uu saaraya yaa weyla haddaad ka hadasho aad tirahdo war waa sidee waxaa lagu leeyahy war annaga qulubtaydu waa saafi weeye waa saafi qulubtaydu haddaad wadaadatiin qulubtiina wax kale ayaa ku jira idinka malaaig kale idinka guuxaysa waa hooyaday oo kale une waa walaashay oo kale waxaad ka hadlaysaa waa maxay wallaahi law safat quluubukum lasafat jawaarixukum hadday quluubtoodu hagaagsanto saafi ay tahay xubnahooda ilaahay jawaarix ilaahay sharcigiisa u hoggaansami lahaa waa ka yidhi rasuulku sala allau alay wasalam alaa wa ina fi ljasadi mudga law salaxat salaxa aljasadu kulluhu nacam waxaa jirka ka mida xubin hadday hagaagto jirka o dhami waa hagaagayo waidaa fasadad fasada aljasadu kulluhu hadday kharibantana jirka o dhan ayaa kharibmaya marka hadday qaluubtoodu saafi tahay ilaahay sharcigiisa ayay u hoggaansami lahaayeen miyay ka qalbi wanaagsan yihin nebi maxamed miyay ka qalbi wanaagsan yihin saxaabada miyay ka qalbi wanaagsan yihin dumarkii rasuulka ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay falaa takhdacna bilqowl fayaطmaca aladii fii qalbihi marad abadan arrintu safaau lquluub ka turjumi mayse diin laga fogaaday ayay ka turjumaysaa wuxuu yidhi cali bin abi aalib isagoo rag la hadlaaya ayaa wuxuu yidhi laa khayra man laa yagaar ma lii araakum laa tagaaruun araa nisaa'akum yuzaaxibna alculuuj war qof aan hinaasinin niman dumarkiisa aan u hinaasin oo xumaanta aan uga hinaasin oon uga bi'in khayr male buu yidhi cali bin abi aalib waa ragow maxaa idinku dhacay waxaan arkay dumarkiiniyo kuwa gaalada cidhiidhyaya meelaha marka la ysugu yimaado markaa dhaqanka noocana ee ikhtilaadka iyo khalwada iyo isgacanqaadka iyo safarka bilaa maxramka iyo waxa weeyaan wada sheekaysiga khuduucu qowlka uu ku jiro ku dhisan waxaa loo baahaya in laga guuro idinkaa dhalinyartiya raggii diinta ku barbaaray allah subxaana watacaala khayrkii wanaagga uu waafajiyey innagaa laynaga rabaa haddii jiilkii hore dhaqamada noocaasi uu ku barbaaray oo quluubtoodu ay ku qallashay oo loo taagheli leeyahay innagaa laynaga rabaa dhaqanka noocaasiyo cilmiyan wa camaliyan inaynu u bedelno qaala baabun min aadaabi acaam aadaabtii raashinka cunitaankiisa wax ka mida ayaa baabkanina uu ka hadlaya aadaabu acaam waxaynu ogsoonnay walaalayaal diinta islaamku waa mid dhammaystiran allah subxaana wa tacaala diin dhammaystiranoo waxba aan ka tegin ayaa rabbi subxaana wa tacaala uu inoo soo dejiyey ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa masale kastana diintu waxa ay noo sheegtay sida danteenna iyo maslaxadeennu ay ku jirto ma min khayr ila waqad dallanaa calayhi rasuulu llah wama min sharin ila waqad xadaranaa minhu rasuulu llah ma jira khayr aanu rasuulku ina tusin mana jira shar aanu rasuulku sal ly slam inooga digin ninkii yahuudigaha markuu salmaan alfarisi ku yidhi sida muslim warinayo ha wax kaste waa idin baray rasuulkiinu ilaa uu idin baray sidaad u xaaje gudanaysaan wuxuu ihi ajal ha shay kasta cilm cilmi buu nooga sheegay ma min طaa'irin yatiiru fi الsama ilaa waqad dakaranaa minhu rasuulu llahi cilma ma jiro shimbir samadaad duulaysa ilaa rasuulku cilmi buu nooga shegay yani waa mubaalaga fi lamr arrin kasta rasuulku sal اllau alay wasalam axkaamteedii waa nooga warramay marka diinta islaamku waa nidaamka ilaahay soo dejiye dhamayska tiran ee meelnaba aan dhaafine meel walba hagaajisay haddii bani aadamku sideeda ay u qaadan lahaayeen ay ugu dhaqmi lahaayeen oo nafahooda ay ugu maamuli lahaayeen wallaahi waa ku liibaani lahaayeen laakiin sida ilaahay uu yidhi weeye subxaana wa tacaala fi lqur'aani alkariim waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun ilaahay xukumkiisa wanaaggiisa waxaa garanaya un qofka qalbigiisa yaqiin iyo iimaani ay ku jirto laakiin dadka kale waa ka qalbi laayihin oo waa ka indhalaayihiin oo waa ka dhagalaayihiin aadaabtii raashinka aynu cuni lahayn ee raashinku xataa inoogu barakoobi lahaa ayuu rasuulkeenu ina baray sala allahu alayh wasalam xadiidka labiyo tobnaad can jaabirin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa taakuluu bishimaali bidixda waxbaha ku cunina fa ina shayطaana shayطaanku yaakulu waa ku cunaa wayashrabu waana ku cabbaa bishimaalihi bidixdiisa rawaahu muslim fawaa'id alxadiid faa'ida koowaad taxriimulakli baa ku sugan xadiidkan unin cunitaankii in la xaaraantimeeyey iyo wa shurbi cabitaankii bishimaali bidixda wax lagu cuno ama bidixda waxa weeyaan wax lagu cabo waa la xaaraantimeeyey inay xaaraan tahayna waxaynu ka qaadanaynaa awala nahyiga oo rasuulku laa ta'kuluu buu yidhi bishimaal riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arortay laa ta'kulu walaa tashrabu ha ku cunina ha kuna cabbina nahyiga rasuulkuna muxuu faa'iideynaya diidmadaasi ataxriim arrintan inay xaaraan tahay xadiidku dhinac labaadna waa inaga tusinayaa in bidaxa wax lagu cuno ama wax lagu cabaa inay xaaraan tahay oo rasuulku wuxuu ihi fa ina shayطaana yaakulu wayashrab bishimaali oo atashabuhu bishayطaan waa xaaraan shaydaanka in laysu eekaysiiyo oo sidiisoo kale loo dhaqmaa waa xaaraan shayaadiinta insiga kuwa gaalada iyo kuwa mubtadicada iyo kuwa faasiqiinta ayaa in laysu ekaysiiya aanay bannaanayn oo rasuulku uhi man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum maxaad u malaynaysaa shaydaankii kuwa madaxda u ah ibliis haddaad isu ekaysiisid waa xaaraan weeyi faa'idada labaad wujubu mukhaalafati shayطaan shaydaanka in la khilaafo ayaa waajiba wa taxriimu tashabuhi bih in la isu ekaysiiyaana waa maxay waa xaaraan weeyi marka shaydaanka waa inaad khilaaftid oo aad ku khilaaftid dhaqamadiisa xunxun ilaahay buu ka kufriyey shaydaanku taa waa inaad ku khilaaftid ilaahay buu caasiyey shaydaanku taa waa inaad ku khilaaftid shaydaanku waxa weeyaan waxa uu wax ku cunaa bidixda bidixda ayuu wax ku cabaa taa inaad ku khilaaftid oo aad kaga duwanaatid weeye faa'ida saddexaad waxay tahay ina lishayطaani yadayn xadiidka aynu ka qaadanaynaa shaydaanku inuu leeyahay laba gacmood talo halkee bay xadiidka kaga jirtaa taas inuu shaydaanku laba gacmood leeyahay xadiidka halgay kaga jirta cabdulbasit me ayna saaxibukum cabdulbasit xadiidka aynu ka qaadanayna oo rasuulku wuxuu yihi fa ina shayطaana ya'kulu wa yashrabu bishimaali waxbuu cunaa waxbuu cabbaa bidixda ayaanu wax ku cunaa waxna uu ku cabbaa nacam marka gacantan midigta waa sida imaamu nawwi riyaad saalixiinka uu ku tilmaamay iyo fii sharxi saxiixi muslimba waxaa loo gaar yeelay ma kaana min baabi lmakruumaat waxyaaba maamuuska iyo sharafta mutaystay midigta ayaa iska leh waxyaabaha min baabi izaalati alqaaduraat wasakda iyo waxyaabaha marka layska suulinayana bidix ayaa la isticmaalaya xataa haddii aanu qofku daliilkan maqal qofka caqliga leh ee dhaqanka wanaagsan ee nadaafadda ku dadaalaa gacantu iminka kusoo istinjooday inuu wax ku cunaa ama wax ku cabbaa waa la adag tahay soo maaha nacam marka iyada waxaa loo isticmaalaya waxyaabaha isaalat alqaaduraat wasakda iyo waxyaabaha iska suulinteeda dadka qaarkood baa maanta ilaahay sharcigiisa waxay ka hor keenaan caqligooda ilahay wuxuu uhi laa mucaqiba lixukmin wax tacqiiba ama ka daba tagi adiga kaagama banaana ilaahay xukunkiisa waxa adiga kaaga banaani waa maxay waa alinqiyaadu walistislaam waa inaad isdhiibtid oo aada hogaansatid miyaanaad addoon ilaahay u ahayn nacam maadaama ilaahay addoon aad u tahay ilaahay axkaamtiisa iyo sharcigiisa inaad u hogaansantid oo aad isdhiibtid ayuun baa lagaa rabaa ee inaad adigu tidhaahid ifra farzi baan ku samaynaya waan kala saarayaayo wixii aniga caqligayga iyo dookayga waafaqana waa qaadanaya wixii kalena waan iskaga tegaya macnaheedu waxa weeyaan adigaa ilaahay isgarab dhigay oo musharic iska dhigay oo derajadii addoonnimada ayaad naftaadii kor u dhaafisay dadka qaar baa maanta waxay ku odhanayaan ilaahay bidixda muxuu noogu samaynayay haddaanaa waxba ku cunahay ya subxaana allah ilaahay subxaana wa tacaala bidixda wuxuu kuugu sameeyey waxyaabo kale inaad ku qabsato allihii kuu sameeyey sooma qirsanid ilaahay bidixda inuu ku siiyey allihii ku siiyey baa ku yidhi waxba ha ku cuni marka miyaad diidi doontaa waxay odhan doontaa mee ilaahay uu ku diiday mar haddaad ii samaysay waan ku cunaya markaa qofka muslimkaah kibirka waa inuu ka dheeraado oo uu ka fogaado wey waa dhaqan aada iyo aada u xun bidixdaa wax lagu cunaya wax lagu cabaya haddaad tagto meelaha hudheele dadkeennu ay wax ka cunayaan iyo meelaha casuumadaha iyo xafalaadku ay ka jiraane laysugu yimaado haddaad dadka sidaa u eegto weliba qadiyadda cabitaanka marka laga hadlayo mid aan bidixda wax ku cabahayn uu yari mid wali waa ashurbu laa yakunu ila bishimaal cabitaanku waa xagga bidixda un haddaad tira warolal ka daa waa rasuulku waa diiday bidixin waxa lagu cabee wuxuu leey balaag midigta way wasakhaysan tahay midigta maxaar baa marsan mise kaadi maxaa marsan midigta cuntada cunaysa un miyaanay ahayn koobkan aad cuntada ku cunayso ku sharaabka ku cabayso gacanta raanshin kale haddaad ku taabato miyuu najaasoobi kolleyba koobka soo lamaydhi maayo ha dhowtoole bal shaydaanku dadka haluu ka soo galay balaag wuxuu ku odhanaya shaydaanku koobkaa cad ee quruxda badan ee dhalaalaya ee habluhu ay ku daaleene maantao dhan ay xalayeen farahaga raashin kaleha ku taabane tan qalalan iskaga cab buu ka odhaya shaydaan shaydaanka ladooda waxaad ku tidhaahdaa koobkaa cad ee quruxda badan ee habluhu ay xaleen sidiisii baa lagu celin doonaa markaan midigta ku cabo kadib laakiin hawa hoggaansamin oo wasaawistiisa marna waxa weeyaan ha maqlina iska ilaali nacam can cumar ibn abi salama radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi camr ibn abi salama waxa weeyaan wow baa halkaa ka maqan cumar si ay camr u noqoto wow baad halkaa ku qoraysaa can camr ibn abi salama waa camr oo ina abi salama abu salama soo garan maysaan hooyadina waa umu salama otalow hooyadii maxay ka mid ahay ya min ummahaat almuuminiin horyihii rasuulka oo hooyooyinkii muuminiinta ah ayay ka mid ahayd radia allahu canha qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi sami illaah yacanaa bismi illaahi dheh wa kul biyamiinika midigtaada ka cun wa kul mimaa yaliik xagga ku soo xigtana raashinka ka cun muttafaqun calayh marka camri ibn abi salama wuxuu ahaa ghulaam fii xijri nabiyi sal alla alay wasalam maadaama hooyadii rasuulka ay u dhaxday wuxuu ahaa inan yaroo rasuulka guri kula nool oo rasuulku sala allahu alay wasalam uu koriyo waxaanu yihi kuntu ghulaaman fii xijri nabiy wa kaanat yadii tatiishu fi saf fi saxfa waxau yidhi waxaana inan yaroo rasuulku uu koriyo marka raashinka aanu cunayno gacantaydu xeedhadoo dhan bay ku wareegi jirta macnaheedu waa maxay marba meel baan ka darsan jiray wey mar xaggay soo xigta mar xagga bidixda mar xagga midigta mar dhexda mar xagga qofka kala xigta yaraantiisa ayaa taana sababtay deetna rasuulka sal alla alay wasalam ayaa aadaabtan bara wuxuu ku uhi yaa ghulaam inankaagan yarow markaad wax cunaysid marka u horaysa sami illaah bismi illaahi dhe wa kul biyamiinika midigtana ku cun wakul mima yaliik dhinaca kusoo xigtana raashinka ka cun fawaa'id alxadiid waaxid wujuubu tarbiyati alawlaad cala alaadaab alislaamiya waxaynu ka qaadanaynaa carruurta in lagu tarbiyadeeyo aadaabta islaamka fi lakli washurb marka cuntada la cunayo iyo marka wax la cabayo iyo wanawmi hurdada iyo walibaas dharka xidhashadiisa iyo walkalaam iyo wagayri dalik yaani arrimaha oo dhan aadaabta islaamka ilmihii yaraa intuu yar yahay waa in lagu barbaariyo weeye oo rasuulkeenu sal alla alay wasalam muu odhan camr ibn abi salama waa ilmo yare iska daa isaga ayaa iska baran doonee ama bidix ha ku cuno ama midig ha ku cuno ama xagga soo xigta ha ka cuno ama xagga kale ama bisinka ha qabto ama yaanu qaban rasuulku saa muu odhan bal aadaabu alakli washurbi ayuu rasuulku sal alla alay wasalam uu baray wa kadalika aadaabtii kalena waa la mid aadaabu nawm iyo aadaabu libaas oo habluhu intay yaryar yihiin waa in lagu tarbiyadeeyo libaaska asturan ee sharcigaa waayo hadhow toolaale markay waaweynaadaan haddii marka hore qaawanaan ay ku barbaaraan xijaabkii inay xidhaan waa ku adkaanaysa salaada in lagu tarbiyadeeyo carruurta waa ka rasuulku sal alay wasalam dadka faray toddoba jir markay gaadhaan la faro toban jir markay gaadhaanna lagu karbaasho haddii ay tukan waayaan kullu hada waa min baabi icdaadi nufuusi lilmustaqbal nafihii baa loo diyaar garaynayaa mustaqbalka soo socda si uu qofku u hagaago faa'iidada markaa wax carruurta lagu tarbiyadeeyana waxaa u muhiimsan altarbiyatu alcamaliya ama waxaa lagu magacaabo altarbiyatu bilqudwa waa inuu ilmaha u noqdo qofkii weynaa qudwa saalixa mid ay wanaagga kaga daydaan wax lagu tarbiyadeeya carruurta taasi ayaa ugu wanaagsan inay camaliyan carruurtaadu u tarbiyadoobaan oo carruurtaadu hadalka adiga kaa maqlaan ayuunba iyaguna ku barbaarayaan marka hadal wanaagsan ha kaa maqlaan si ay hadal wanaagsan iyaguna ugu dhawaaqaan ay ugu hadlaan hadday aadaabul akli noqoto carruurta haddaad bidixda aduu ku cunto adigoo waalidkooda ama qofkii ka weynaa si kasta haddaad ugu sheegtaad tiraa midigta ku cuna weligood ku cuni maayaan bal qaarkood waxaa laga yaabaa kuwa adkiyada ee maskaxda badan inay kudhaahdaan soo diga adigoo bidixda ku cunaya maxaad ugu jawaabi doontaa waa fadiixataa marka carruurta waa in lagu tarbiyadeeyo bilqudwa alxasana qofku waa inuu u noqdo yani lagu dayde wanaagsan waa inuu u noqdo faa'idada labaad min aadaabi aطacaami fi lislaam aadaabta raashin cunista waxaa ka mid ah islaamka dhexdiisa alif altasmiyatu fi awali markaad bilaabaysa inaad tidhaahdo bismi illahi raxmaan raxiim ya bismi illaah oo qura ayaad odhanaysa inaga nidhi sami illah haddii la yidhaahdo ama albasmala la yidhahdo bismi illahi oo qura ayaa looga jeeda araxmaan raxiim aanay la socon haddii markaa qofku ilaabo ka warrama oo uu xusuusto isagoo weli raashinkii wada wuxuu aadhsan yihin haba yaraadaane muxuu odhanayaa bismi illaahi calaa awalihi wa aakhirihi marka ninkii la cunaya waa kaga soo matajinaya soo ma nacam ba aadaabta طacaamka waxaa ka mid ah alaklu bilyamiin in midigta lagu cuno midigtana lagu cabo jiib an yaakula min jihatihi dhinaca soo xigta waa inuu ka cuno qof walaa yaakudu طacaam min jihati man yaakulu maca raashinkana qofka la cunayo dhinaciisa inuu u tallaabo ma aha yani arrinta noocaasi ahi aadaabta wanaagsan bay khilaafsan tahay oo qofkii raashinka la cunayo laftiisu waa dhibsanaya waa karaahiyaysanayaa markuu qofkii soo tallaabo soo doolaalo tago ee hortaada raashinkii uu ka darsado ee halkii adigo aad ka cunaysay gacantiisii uu geliyo waxa weeyaan arrinta noocaasi waxaa shakilaana qofku inuu dhibsanayo laakiin taasi waa goorma waa marka raashinku yahay isku wada nooc laakiin alaabaan xaggaaga oolini hadday dhinacyada kala taallo ma soo qaadan karta hilibki hadduu xaggaa isugu ururay dhinaca kale waad tiigsanaysaa markaa waad soo qaadanaysa laakiin waxaa laga hadlayaa raashinku markuu isku wada mid yahay waa inaad xaggaaga aad ku gaabsato xagga kale waxa weeyaan aanad u tallaabin faa'idada saddexaad waxay tahay surcatu istijaabati asaxaaba wasuratu wa surcatu inqiyaadihim litawjiihaati nabiyihim alkariim saxaabadu siday ugu degdegi jireen oo hoggaansanka amarka rasuulka sal alla alay wasalam iyo qaadashada talooyinkiisa oo saxaabiga la idhaha camru ibn abi salama isagoo da-yar ahaa markuu rasuulku aadaabtan baray wuxuu yidhi sida riwaayaad kale ku soo arooray famaa zaalat tilka tucmatii mundu an samictu rasuula llahi sal ly slam yaquulu dalik laga bilaabo maalintan maqlin rasuulkaoo sidaa leh sidaasuu rasuulku isheeguma wuxuu cuni jirin maalina bisinkii kamaan tegin bidaxa kumaan cunin dadka kale dhinacooda umaan tallaabin marka taasi maxay tusinaysaa iska dhaaf kuwooda waaweyne kuwooda yaryari siday rasuulka ugu hoggaansami jireen marka adiguna sidaasoo kala noqo oo marka aad maqasho xadiidkii rasuulka ee lagudhaha rasuulkii baa sidaa yidhi rasuulkii baa arrinkaa diiday waxaad sawirataa un rasuulkii oo ku hortaagan oo kule waxaa sameeya waxaa samaynin ma diidi lahayd marlayd maya samayn maayo ama ma iska dhaqaaqi lahayd oo hawshaadii ma iska sii wadan lahayd nacam sawiro rasuulkii oo ku hortaagan sala allah alay wasalam maadaama xadiidkii rasuulka lagugu dul akriyayo fakaanamaa inuu rasuulku ku hor joogo ayay ka dhigan tahay oo uu wax ku amrayo waxna uu ku diidayo faidaa farad fadiilatun licamri ibni abi salama waxaa xadiidan ku sugan wanaag iyo fadli iyo ammaan uu leeyahay saxaabigaa yaroo la odhan jiray camr ibni abi salama muxuu fadiiladaa iyo ammaanta uu ku helay liimtithaalihi amra rasuuli illah wa muwaadabatihi calaa muqtadaa wa habaatihi cala asunna waayo wuxuu u hoggaansamay amarkii rasuulka waxaanuu joogteeyey sidii rasuulku uu baray waxaanuu ku sugnaaday ilaa uu ka dhimanayey sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaa taasi ammaan bay ugu filan tahay faa'iidada shanaad alamru bilmacruuf baynu xadiidka ka qaadanaynaa in wanaagga la isfaro wain kaana taarikuhu sagiiran qofka wanaagga ka tegey haba noqdo mid daadiisu ay yartay oon qaan gaadhin be wanaaggii waa in la fara wey oo iminka rasuulku markuu arkay saxaabigan yar oo aadaabtii tacaamka khilaafay mu odhan waa inan yara wuu iska baran doonaaye daah wanaaggii uu ka tegey buu rasuulku faray marka haddaad aragto qof aadaabtii tacaamka khilaafaya ama aadaabu dukhuuli lmasjid ama aadaabu alkhuruuji minha waxa weeyaan wanaaggaa uu ka tegey far walow qof daadiisu ay yar tahayba ha noqdee wa inkaaru lmunkari baynu xadiidka ka qaadanaa munkarkii in la diido oo dadka laga reebo walow kaana murtakibuhu ghulaaman qofka munkarkaa samaynaya inan yarba ha noqdee haddaad aragto inan yaroo munkar samaynaya wax caayaya ama wax aflagaadaynaya ama afcaal xun samaynaya ha odhanin waa ilmo yaroo ha iska dhaaf munkarka ka reeb haba yaraadabe waayo rasuulku sal alla alay wasalam munkarkana inuu ka cuni jiray dhinaca soo xigta mooyaane dhinaca kale waa ku inkiro rasuulku sal ly wasalam waa u diiday kadalika markuu arkay inankii yaraa ibnu cali ibn abi aalib rasuulku awooga u ahaa oo xabad timira qaatay oo ka mida timirtii zakada saynu ogsoonahayn ahlulbeytka xaaraan bay ka ahayde rasuulku muxuu yihi kakhin kakhin kakhin waartuf waartuf waartuf bal riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay farta intuu afka ka geliye rasuulku inuu kasoo tuuray xabaddii timirta ahayd marka munkaraadka waxaa la idhaha lama fududaysan karo walow carruurtuba kuwa samaynaya ha noqdaane mar walba munkarki waa in waa in la inkiro weeye waayo lixaq ilaahi baa loo inkirayaa walow qofkani qof isaga ku dambaabayaba yaanu noqonine munkarkan iyo xumaantan iyadoo ilaahay la weyneynayo subxaana wa tacaala oo xaqiisa la ilaalinayo waa in la inkiro waxa weeyaan la diido sa awgeed qofku xataa isagu haddaanu mukallaf xaaladda ahayn munkarku samaynaya waa la inkiraya oo nin soomani hadduu is-ilaabo cunto uu bilaabo ma waxaad odhanaysaa wuu is-ilowsanya iska daha iska cunee isagu mukallaf maaha cunista ku dambaabi mayo haddaad xataa ku dayso waayo waa ilowsanyi laakiin munkar ba adiga marka lagu eego arrintaasi waa munkar ila adu waad xusuusan tahay ninkan inuu sooman yahay oo ficilkan uu samaynaya khalad uu yahay waa inaad ku inkirto aad tidhaahdo war waad soomaaliya jooji cuntada war waad soomaaliya jooji nin hurda haddaad aragto salaada ay dhaafayso isagu mukalaf maaha oo hurdada hadday salaadu ku dhaafto ku dembaabi maayo laakiin adigii ogaa waa inaad wanaagga aad farto xumaanta aad ka reebto oo salaaddii waxa weeyaan aad u kiciso markaa qofka wanaagga ka tegay yaanu mukalafba noqon ka munkarka samaynaya mukalafba yaanu noqone adiga dushaada waxaa adoo xaqa ilaahay ilaalinaya oo weyneynaya inaad wanaag kastoo laga tegay dadka aad farto xumaan kastoo la samaynayana dadka aad ka reebto faa'idada lixaad waxay tahay assunnatu fi tasmiya huwa lafdu bismi illaah markuu yihi rasuulku sami illaah ilaahay magacow sunnadu waxa weeyaan lafdiga la isticmaalaya inuu noqdo bismi illaah walaa xujata liman qaala bismi illahi araxmaani araxiim qolooyinka yidhi bismi illahi araxmaani raxiim oo isku dhamaystiran baa la odhanayaa daliil ma haystaan waqad nasa bacdu ahli lcilmi calaa bidciyatiha ahlucilmiga qaarkood waxay caddeeyeen inay bidco tahay in bismi illaahi araxmaani araxiim oo dhammaystiran oo wada socoto la yidhaah marka raashinka la bilaabayo dadka qaarkood baa taas oo kale bidca marka lagu sheegay yaabaya maree bisinkiina ma bidcuu noqday bisinkiina ma bidcuu noqday bisinku sidiisa bidco uma ahee meeshiisii meelaanayn haddaad dhigto ayuu bidco noqonayaa si yaroo caqliyaysan baa loo qancin karaa waxaa la odhan karaa bal waxaad ka warantaa markaad rukuucda ka soo toosto salaad baad tukanayso waad rukuucday markaad rukuucda ka soo toosto haddaad tidhaahdo bismi illaah samica allahu liman xamida bisinka halkaa gale xukumkiisu muxuu noqonaya waayo waayo rasuulkan halkaa bismi illah aan odhan jirin soo maaha meeshiisii meelaan ahayn markaad dhigtay buu khalad noqday imaa in lagu leeyahy bisinka ayaa xun oo khaldan labada kala saar salliga nebiga sala allahu alay wasalam ayaa meelaha qaarkood bidco noqonaya bal waxaad ka warantaa markaad tukanayso faatixada dabadeed haddaad salliga nebiga bilowdo adoo weli taagan allahuma salli calaa maxamed wacala ali maxamed kamaa sallayta calaa ibraahim maxaa xukumkiisuu noqonaya soo bidco noqon maayo ma salligaa xun mee salliguma xume waa wanaagsan yahi nebiga in lagu salliya laakiin meeshiisii meelaan ahayn baad dhigtayo meeshiisu waa atixiyaadka kadib markaa shaygii cibaadada ahaa ee wanaagsanaa ee fadliga laga helayey meeshiisii meelaana haddaad dhigto dee khalad buu noqonaya adiga ayaana khaldee cibaadadu inay xun tahay ama ay khaldan tahay maaha nacam marka bismi illaahi araxmaani raxiim oo dhammaystiran rasuulku dhaha muu odhan ee bismi illaahi oo qura dhaha buu rasuulku sala allahu alay waslam marka intii rasuulkuina baray waa inaynu ku gaabsanno faa'ida toddobaad tawaaducu rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam waxaynu ka qaadanaynaa rasuulka ilaahay siduu kibirka uga fogaa liaklihi wa mukhaaabatihi maca asigaar inuu rasuulu kibirka ka fogaano waxaa daliilu ah rasuulka miyaanad arkahayn carruur yar yar buu wax la cunaya dadka qaarkoodoo maanta ka khashaafa odhanaya ma ilmo yar baan wax la cunaa anoo nin weyn oo sharaf rasuulku ina yar buu wax la cunaya waa inankaa ine marba meel xeedhada ka darsanaya iyuu rasuulku wax la cunayay kibirka ayuu ka fogaa rasuulku mar labaadka rasuulku inan yar buu la hadlaya wax baraya leeya inankaaga yarow waxa weeyaan midigta wax ku bismi illah dhe midigta ku cud xaggaa kusoo xigta ka cud ma odhan rasuulku anuu nin weyn oo sharaf la ummadoo dhan hogaamiyaheediya waxaan idhi inan yar kala hadhadla anigu cid kale aan u diraya waa bal u sheeg sheega ma qaala nabiyu sal ly slam haakada kibirka waa ka fogaa rasuulka bal anas ibnu malik wuxuu yidhi kana nabiyu sal alay wasalam sa bukhaari wa idaa mara cala sibyaan sallama calayhim rasuulku wuxuu aha markuu carruur yar soo maro wuu salaami jiray maanta dadka qaarkood baa iska kibriya carruurta yar inay salaamaan bal dadka qaarkood baa iska kibriya salaanta inay uga jawaabaan carruurta yar meelaha markay kugu arkaan gaar ahaan hadday kugu arkaan zayi islaamiya muuqaal diineed iyo culimanimo ha sheekh salaamu calaykum macallin salaamu calaykum ragga qaarkood baa socodka kordhiya oo yidha ayaa lagugu arkay carruurta yaran agtooda ya carruurta yar hadla sii hadhadlin kibirka iska ilaali rasuulku waa salaami jiray oo waa gacan qaadi jiray oo madaxuu u salaaxi jiray oo waa la hadli jiray oo waa la kaftami jiray carruurta yaryar wa kaana yudaacihum bal yalcab macahum rasuulku waa la ciyaari jiray waa axaadiista qaarkeed ku timi in rasuulku sala alay wasalam inamadii raawowga u ahaa marka ay kusoo baxaan inuu rasuulku intuu gacmaha saa u kala bixiyo sidii wax celinaya oo kale markaysnaan dhinacaa ka dhaafo oo gacantaa udhigo dhinacaa ka dhaafo markaysnaan taa kale udhigo oo carabka intuu saa usoo saaro rasuulku carabkiisa casaankiisa waxa weeyaan uu tusiyo si uu uga qosliyo carruurta yaryar marka kaana haakada nabiyuna sal alay waslam rasuulkeenu saasuu ahaa tawaaduc akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan cidna iskama weynaysiin jirin cidna iskama kibrin jirin nebi maxamed sal ly slam baabu nahyi diidmadii buu u baabiyey can ilqazac laysu diiday madaxa in qaybna la xiiro qaybna laga tago dhalinyaray aada u dhegaysta dhalinyaray aada u dhegaysta rayiislowna aada u dhegayso timajarow adiguna aada u dhegayso fa xadiidka afariyo tobnaad waan ku darayna can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay waa diiday can ilqazac madaxa in qaybna la xiiro qaybna laga tago rasuulku wuxu uhi ixlaquu kullahu aw daruu kullahu war ama dhammaantii wada xiira ama dhammaantii wada daaya madaxa qaybna ha xiirina qaybna ha ka tegina muttafaqun caleyh gariib alxadiid alqazacu waa xalqu bacdi ara'si madaxa barhki in la xiiro duuna bacdin barhka kale iyadoon la xiirahayn fawaaid alxadiid faa'ida kood waxay tahi jawaasu xalqi ra'si lilrijaal ragga waxaa u bannaan madaxooda inay xiiraan laakiin haddii diin laga dhigto madax xiirashada ka warka oo ninku yidhaahdo dhukuurashadan ilaahay ugu dhowaanaya hadi takunu bidca waana min simaat alkhawaarij calaamadaha khawaarijtay ka mid tahy inaad tiraa mar walbaanu waan dhukuraan dhukurnaanayaayo taasaa shicaar iyo calaamad ii ahaanaysa iminka waktigan aynu joognana dhinac kale marka lagagana waa tashabuh bilkufaar subax kasta gaalada waa dhukurtaan subax kasta waagii barya wuu dhukuranaya dhalinyarta qaarkood gaar ahaan kuwa xagga yurub iyo gaalada ee nagaga yimaada subax kasta wuu dhukurayay madaxiisaasi wuxuu doonaya inuu jidhkaa kale la mid noqdo timba aanu ka soo bixin marka dhukurashada haddii khawaarijnima ay kuu geyso oo bimacnaa tacabud iyo alla ugu dhowaansha aad u niyooto markaa bidcuu noqonaya haddaad gaalo kaga dayanaysana muxuu noqonayaa xaaraan buu noqonayaa laakiin haddaad iska xiirato mararka qaarkood aad iska dhukurato waxayaan ba'si iyo dhibaato ma laha waxay xadiidka aynu ka qaadan inay bannaan tahay raggu inay dhukurtaan manaa timahoo dhan ee madaxooda ay ka wada xiiraan waay rasuulka ixlaquu kullahu buu yihi dhammaan wada xiira aw dacuu kullahu ama dhammaantii wada daaya faa'ida labaad almancu min xalqi bacdi ra'si duuna bacdin diidmada la diiday madaxa barhkii in la xiiro barhka kalena laga tago oo sida maanta dhalinyarteennu ay samayn waxaa arkaysaa inaan xiirtay oo dhowrka berigii hore berigii reer baadiyaa la ahaan jiraye ee dadku aanay ilbixin ee magaalooyinka aanay soo gelin ayaynu naqaanay wax dhowr la yidhaahdo in intaa carruurta timaha laga xiiro ayaa intaa madaxa kugtiisa ama fooda ayaa lagaga tegi jiray markaa dhowr baa la odhan jira oo berigaasaa lagu xaragoon jiray bal caalamkan xagga dambe u socda bale halka hore looga soco laa dib baa loo socdaa tiibaa iminka dib loogu noqdayo waxaad arkaysaa dhalinyartii oo ku xaragoonaya dhowrkii berigii hore oo dib ugu noqday laakiin dadkeennaasi nahyiha kuba dhacaane gaalaa baanay kaga dayanahayn laakiin maanta wuxuu isku darsaday inanka dhalinyartaa ee labada dhafood xiiraya ee muldhinaya madaxa intii kalena timaha kaga tegaya wuxuu isku darsaday awalan wixii rasuulku u diiday buu sameeyey oo alqazaca mar labaadkana cidduu kaga dayanaya waa mid kaafira mar saddexaadkana gaalkaasi wuu ku dayanayaa gaaladuna waa isdhaandhaamaane gaal inuu sharaf iyo waxtar leh hadduu yahay bal taa waaba yaro dhaami layd xaaraanba ha noqotee laakiin gaalada kuwa ugu liitee gidaar jiifka ee xashiishada caba ee heesee muqaniinta kuwa ugu sharafta badan ay ku daydaan waa kuwa kubadda ciyaara dadka noocaasaa lagaga dayanaya bal shabaabkii muslimiintu maanta yacni caqligoodu darajadu gaadhay bale maxay shabaabka muslimiintu maanta u odhan waayeen ninka gaalkee sameeyey nugniyeerka maraykanku haysto waa inaan kaa ku daydo waa inaan kaasoo kale waddankayga u sameeyo ka kombyuutarada sameeyo waa inaan ku daydo waa inaan kombyuutar sameeyo kan diyaaradaha inana dulhaadaya sameeyo waa inaan ku daydo oon diyaarad ummadda islaamka u sameeyo halkii waxyaabaha nafciga leh nimankaa aynu kula beratami lahayn aynu uga dheerayn lahayn oo intaynu ka baranno aynu kaga dheerayn lahayn ayaa waxaynu kaga dayanaa safaasif alumuur arrimaha kuwooda hooseeye liita dhafooro la xeero iyo surwaal waxa weeyaan inta sare u dhuuban xagga sare u ballaadhan iyo inan haaf ku dhajisan xidhan iyo wax wada noocaasoo maydhana timo waxa weeyaan raama laga dhiga iyo oo qofkii aad moodid kaanahu ru'uusu shayaaiin madaxiisu madax shaydaan inuu yahy waxaan macnaha lahayne nafci adduunye mid diineed midnaba aan lahayn ayaa gaaladii lagaga dayanaya ciyaadan billah faa'idada saddexaad waxaa laga qaadanaya ihtimaamu lislaam islaamku siduu xilka isaga saaray bilmadhar muuqaalka guud oo qofka muuqaalkiisa islaamku waa wanaajiyey wa ibcaad ilmuslim can alhaayaat almusriya qofka muslimkaa islaamku waa ka fogeeyey qaababka qofkii ka soo saaraya wax sillan oo si kalaa markaad timihii qaybna xidhto qaybna ka tagto qof sillan baa tag markaad xidhato surwaal faraqya leh oo hoosta ka jeexjeexan qof qaabkiisa iyo hay-addiisu ay silan tahay baata islaamku waxaaso dhan waa kaa fogeeyay inaad qurux badnaato in islaamu kaa doonaya in allaha jamiilun yuxibu ljamaal faa'idada afraad wayasdaadu lamru qubxan arrintu waxay foolxumo ziyaadsanaysaa iyagoo shanaacatan xumaan idan daafa ila alqazac haddii qazaca rasuulku diiday ay ku biirto atashabuhu bilkufaari fiihi in gaalo lagaga dayanayaba oo qofku uu noqdo mid labadaa ku dhacay wixii rasuulku u diiday oo weliba ay u raacday inuu gaalana kaga dayanayo markaa shabaabka muslimiintu gaaladu waa cadowgeenna iyo cadowga ilaahay inaynu ku dayanno inagama mudna waa inaad yeelato shaksiya yacni mawjuuda waa in dadnimo aada leedahay maaha adu inaad noqoto muqallid cid un ku daydo dabagala waa inaad tidhaahdo aniga maxaa laygu dayan waayo anuu saan u labisto gaaladu ha u labistaan saan u xirto gaaladu maxay ugu xiiran waayeen laakiin ummad tabiciya ku nool inay ummad kale un daba socoto oo ummad kale un ay u xidhiidhsan tahay inay noqono maaha wallahu aclam sal alla ala nabiyina maxamed wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala alihi wasaxbih waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi ddiin darsigeenna maanta waxa uu ka bilaabmayaa baabun min aadaabi linticaal xadiidka shan iyo tobnaad min aadaabi alinticaal kaba xidhashada aadaabteedii wax ka mid a sida hore aynu u tilmaannay islaamku waxba kama tegin wax allaala wixii axkaam iyo aadaab akhlaaq iyo dhaqan qofka muslimku uu baahan yahay waa dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina ma min khayri ila waqad dalla nabiyu sal lla alay wasalam calayhi ummatah wama min shari ila waqad xadara ummatahu minh can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu uhi laa yamshiyaanu ku socon axadukum midkiin binaclin waaxidin kab qura liyancalhumaa jamiican labadaba ha wada xidho aw liyaklachuma jamiican ama labadaba ha wada bixiyo muttafaqun calayh macnaha guuda xadiidku wuxuu yahay haddii labadii kabood mid lagaa xado amaba si ay kaa lunto ama ay kaa go'do kabta soo hadhay inaad ku socoto laguuma ogola labadaba wada bix waxa macnaha xadiidku saas oo kale uu yahay oo guud ahaan uu tilmaamayaa qofku kaba la-aan inuu ku socon karo haddii arrinta noocaasiya aanay dhibaata ka soo gaadhahayn oo dhulku aanu ahayn dhul dhagax leh ama qodax leh ama wax kaloo qofka mudaya waana sugnaato axaadiida waa ku soo aroortay rasuulku sala allahu alayh wasalam xaalado kaba la-aan uu ku socday oo liyaklachumaa jamiican labadaba ha wada bixiyo macnaheedu waa cagaagni iyo kaba la-aanha ku socda fawaa'id alxadiid faa'idada koowaad annahyu can ilmashyi binaclin waaxida waxa laysu diido o layska nahiyey qofka muslimka ay kab qura inuu ku socdo oo labadaba ha wada xidha ama labadaba ha wada bixiya buuri rasuulku sala allahu alay wasalam sababta loo diidayna waa faa'idada labaadta ku xusan waa alcadlu bayna aljawaarix xubnihii ayaa loo xaqsooraya loo cadaalad samaynaya marka labadaada lugood wax kala daa ama cid kaloo kaa baxsan tahay labadaada lugood baa la rabaa cadaalad inaad u samayso oo labadii lugood midna inaad kab u xidho midna cagaagni aad ku dayso waa cadaalad darra weeyi labaduba waxay xaq kuugu leeyihin dhibka inaad ka ilaaliso marka cadliguna halka wuxuu noqonayaa labadaba inaad kaba u xidho ama labadaba inaad cagaagni ku dayso